subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa washington dadka ku nool gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya xanuuno ka dhashay biyaha webiga oo isbedelay iyo biyo la-aan la sheegaya inay gobolka ka jirto warbixin amuuraha ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqale oo ka soo diray magaalada beledweyne waxaa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha sidoo kalena meelaha qaarkood webigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhex maraan biyaha webiga cabitaan oo keliya looma isticmaalo waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha cabdi barre maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan waxaana uu walaac ka qabaa in biyo la-aan darteed ay beertiisu u dhimato biyaha aad baan uga cabso haynaa hadeer sababta ay tahay sana laga joogo adi laba sano iyo bar laga joogo ayay saa naga noqdeen midda kaleento waxaa waa biyaha meelo badanna webiga waa ka yaraaday meelana waxaa waa kastoo oon wax yaroo biyaha ayaa ku jiro beerta qudaar fara badan ay ku taallo oo kala nuuc qaraa ku yaallo basalaa ku taallo yaanyaa ku taallo iyo barbarooni waxaa kaloo ku yaalla galleya ku yaallo masagaa gees ugu taallo beerta waxyaaba badana ku yaallo oo dalaga cabsi aad ahaan qabnaa hadeer waxaa waaye biyaha amay guraanaan leenahay oo haddee had sanadaan aan adiga san saddex laba sana bar cam laga joogo ayay saanoo kale naga noqdeen amay sida ay noqdaan nagu jirto marka beeraha haddeer waxaan ku waraabinaa ayaga waa iska ron yihiin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelahay aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay kusoo arooraan ayaan jaboollaha ku ridanaa kadib ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiyo maalina lama waraabi karaba sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cus bay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeena ku socota annaga isbeddelka ku yimid biyaha webiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan sida uu sheegayo doctor maxamed xuseen cabdulle doctor maxamed soomaali haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water folowga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla west materialska ama walxii wasaqd ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurada ka dhasha biyaha doctor maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid webiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tiirsan west markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sadmeyn doontaa wax la yidhaha sedimentation oo halkeedii ayay degi doontaa oo ma daadayso taas wax wasaqdaasi dhib ma keeni doonto insha allah laakiin areada localize ama areadaas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta yani gaara uu ku wasaqoobi karaa waterbond disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ee daada ee webiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin iyagana kilomitrada dhow hore dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterbond diseaseka ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo tyvodka oo maanta soomaalida tifooga caadiga u naqaano wuxuu ka mid yahay cudurada caanka ah ee waterbond diseaska waxaa ka mid a dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa ka mid a kalooraha ama daacuunka ayaa ka mid ah waxyaabaha la fili karo waxaa hadda ka mid ah oo waterbond diseaseska maanta dunida kusii faafaya ka mid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial qoyska yani cudurada bacteriada sababta musti commonkeeda waa cudurada la yihahdo waterbond disease cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aada u badan biyaha biyo xireenyaha etoobiya laga xiray biyo xireenyadaas farada badan ayaa yeelay marka biyahaas haddii lasoo daylahay annaga rajaan lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihin beeraleyda beledweyne o dhammaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa jowhar iyo jubbooyinka waa sii gaarayn annaga markaasaa noqono dadka kalentana o naga sii daran yahay wallaahi hadday saan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirto ilaahayga weyn aan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaas biyo xireenada la soo deeyo rajaan lahaa lahayn sanadan hadday noo soo degdegteen alxamdulilah waa hadda waxaan ku jirnaa janna aan ku jirnaa janaayo febraayo maarsa ilaa intaas adiga biyo yaraan waa biyaha aaday u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadday u roob noo keeno dalageenna aad u fiicnaanaya hadeer waxaaba jiraba cudurro fara badanaaba jiro oo micnaha diiritaat ma xilligan kuleylka magaala gaaro oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaayo waxyaabahaasoo dhan waa ka diirinaysaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne